shirkan oo mid ka mida beelaha degadegaanka dhadhaab ay uga hadlayeen midnimada beesha iyo arrimaha siyaasadda ayaa waxaa ka soo qaybgelay hogaanka dhaqanka ganacsato dhallinyarada dumarka aqoon-yahaniin iyo siyaasiyiin waxaana gebagabadii ujeedka iyo waxyaabihii ka soo baxay saxaafadda uga waramay xaaji maxamed cabdi xaashi
hoteelka xaashi balace hotel qoyska reexaad ee reer warsamogadiid shirkaas oo ku saabsanaa midnimada reerka iyo ka hadalka mustaqbalka reerka waxaa la isla qaatay saddex qodob oo muhiim u ahaa reerka qodobka koowaad qoyska reexaad waxay soo qaadeen siyaasiyan in kursiga woorka dhammaajaalaye sanadka laba kun iyo labaatan iyo labo oo ugu tartamo nuur muxidiin cabdulaahi gabaatirow insha allah waxaan u rajaynaynaa khayr ayadoo lagu midaysan yahay ayaa ninkaas waxaa loo soo qaaday si buuxda qodobka labaad lagu heshiiyey qoysku wuxuu soo saaray guddi siyaasadeed oo insha allah hogaamin doona siyaasadda iyo mustaqbalka qoyska xiliyada soo socda insha allah hadduu ilah yidhaahdo wixii siyaasad ku saabsanna reerka guddigan buu uga dambayn doonaa meesha guddigan marunbune mari doonaan insha allah qodobka saddexaad wuxuu qoysku si buuxda u taageeray shirweynihii ka dhacay nairobi ee dadkii professionaalka ahaa ee qoyskan anagu ka dhalinay ka soo jeednay reer afgaab ee ku yeesheen nairobi bisha labaatan iyo afarteedii ama labaatan iyo saddexdeedii bishan oo ay ku soo saareen kuna magacaabeen inuu noqdo duqa siyaasadda ee reer afgaab looga dambeynayo injineer maxbuub macalin maxamed waxaan aad ugu faraxsannahay inaan qoys ahaan noqonno qoyskii ugu horreeyey ee beelweynta reer afgaab ee taageera injineer maxbuub macalin maxamed waxay soo xusheen nuur muxyidiin cabdulaahi ay u soo istaajiyeen inuu ku matalo kursiga wakiilka woodhka dhammaajaale sannadda laba kun iyo labaatan iyo labo hadduu alla idmo wuxuuna u mahadi celiyey tolkii soo xushay maanta meeshan waxay ii tahay maanta maalin weyn oo farxad leh waayo tolkii waa isku imaaday tolkii nairobi ka imaaday gaaris ka imaaday tuulooyinka qaxootiyaha reerdhadhaab dhammaan mahad weynaan u celinhayaa ilaahay kosokow siday ma aragtay ii qaadeen ay ii tixgeliyeen way ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol hogaanka dhaqanka iyo dhallinyarada ayaa ayideeyey go'aamadii ka soo baxay shirka igaasoo uu hogaaminayo ninka la yidhaahdo xaaji maxamed cabdi xaanshi awal waxaan ahayn dad u codeeya qof walbiiyo shakhsiyaddiisa iyo sida isaga uu doonahay insha allahu tacaala qofkii hadda ka hor sidaa nooga bartay haddi kadib weji ka duwan ha noogu soo hagaago reerkaa wuxuu ka rabo guddiga siyaasadda oo uu oday u yahay xaaji maxamed xaaji cabdixaashi oo hoteelkiisa maanta aan joogno oo shirkanna qabanqaabadiisa qayb weyn ku lahaa ha ka soo galo hadduu gadaal ka soo galo waxaan dhahaynaa wa'tul buyuuta min abwaabiha tolkii soo xushay maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab